xajka oo kale markaad xajka nooc gaara la timaaddo inaad neef gowracdaa waa waajib markaasoo kalena waxay noqonaysaa waajib haddaad ku nadartana waa waajib taad tidhaa ilaahay waxaan ugu nadray haddii qofkaasi ii bogsado inaan neef awra dhuunta ka liso waxa weeye waa lagaa rabaa neef adhiya inaan gowraco waa lagaa rabaa taasina waa waajib waxa iyadu shirkiya inaad ilaahay keyrka u qasho adigoo asnaam iyo qubuuro iyo jin ama quruuma ku sheeg ama wax kalo ku sheeg ilaahay keyrkii ugu dhowaato waa shirk rasuulkeena kariimkiina sala allahu caleyh wasalam wuu nacdalay cidda ilaahay cid aan ahayn u gowracda lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah ilaahay cid aan ahayn cidda waxu gowracdaa waa malcuuna waa nacdalay ilaahayna waxabu la meeqaan dhigay gowraca salaadda oo kale siday salaaddu cibaado u tahay ayaa gowracuna cibaado u noqonaya fasalli lirabbika wanxar ilaahayna u tuko isaguunu gowrac cid kale ha u gowracin waayo neefkanaad gowracayso yaa abuuray khalqay ilaahay baa khalqay ciddan loo gowracaya may khalaqde may abuurtay maya yaa arsaaqay oo intaas hoolekaysiiyo koriyey ilaahay ciddan loo gowracaya may soo korisay waa maya yaa ku siiyey adiga ya ilaahay ciddana kuma siinin yaa kuu fasaxay in la gowraco ilaahay baa kuu fasaxay intaasoo dhan allaa leh isaga waa in lagu gaar yeelaa haddaad cid kale ula tagtana waa khatar cadiimo weeyaan gaaladuna weligeed yaa lahid waxay u xagliyaan xagga asnaamta xeradooda xeradooda yar ayay kala qaybiyaan xerada yar bay kala qaybinayaan markaasay waxay odhan jireen haada lilaahi bizacmihim wa haada lishurakaaina waa xeradii yareed xayntii buu kala qaybinaya wuxuu leeyahy taa ilaahay baa leh tanna waxa leh asnaamtayda shurakadaa leh markaasaa waxaa dhacaysa allah imtixaamaya xeradii shurakada iyo asnaamta ayuunbuu neef ka baktiyaya subaxii buu soo kale xodhay ilaahay ow adaa ka dilay wuu soo jiidaya mar buu tii alle ka soo jiidaya tuu ilaahay ku sheegay ayuu xerada inuu ka soo jiidayaayo tanuu gelinaya habeenkii dambey tii ilaahay uu ku sheegay neef ka baktiyaya wuxuuhi ilahay o adaa iska dilay ilaahay ow adaa iska dilay adaa ila wax dile saa maa yaxkumuun buu ilahay yidhi xukunkoodu xumaa cadaalad darana may si u yeelaan hadday markii hore xaggan ka soo saareen inay maantana xaggan ka soo saaraan bay ahayd laakiin wuu xaglinaya marka ilaahay tiisa uu ku sheegay isagaa iskaga sheegay wax ka dhintaan wuxuu leeyahy allow adaa dilay markay ta kale ka dhimatana ilahay o adaa wax ka dilay bal ka war maantana maxaa dhaca kuwan maxay kala qaybiyeen xeray kala qaybiyeen xayar bay kala qaybiyeen soo maaha maantana noloshaa la kala qaybiyey noloshii markaasa waxa la yidhi masaajidka ilaahay baa leh wixii ka soo hadhayna wax la qayrkiyo wixii la doonaa lagaga talinaya wixii la doonaa lagaga talinaya markaas haddaan ashe laleeyahy dee masaajidka diinta ku ekee maxaa soo tallaabiyey maxaa nagaga daba keenay makhaayadda maxay suuqa ka soo doontay diintu maxay diintu maxkamadda ka doonaysaa maxay diintu baarlamaanka ka doonaysaa diinta maxaa wasaaradda keenay ha joogto masaajidkeeda waa noocii xerada loo kala qaybinayey ayuunbaa noloshii loo kala qaybiyey nasaaraduna waxay odhan jireen dac maa lilaahi lilaah wamaa liqaysar liqaysar iyaguna saasay odhan jireen kiristanku wuxuu alla leeyana alla u daa boqorku wuxuu leeyana boqorka u daa sidii baa la yeelay iska daayay somaynaan odhan mushrikiintu waxay ka daba iman jireen xerada ilaahay iyana masaajidka way ka daba yimaadeen waxay ogaadeen masaajidka haddii xorriyad la siiyo masaajidku dadka halkanuu ka jihaynaya markaasuu meel walba gaadhaya waxay arkeen in noloshoodu aanay caadi ahaanayn ilaa masaajidkii la kaantaroolo ilaa dowladaha islaam iminka ay gaadheen heer masaajidka ka tukinaya wuxuu leeyahay kaadh waxay tuuris gaadhay in kaadh lagu tukado kaadh masaajidkaas kaadh saa marnaysa inaad tukato asa waxaad soo baxaysa inaad shantiiba ku tukatay su-aal baa lagu weydiinaya waxaad shantiiba masaajid ka doontay qaarna waxay gaadheen iyagu heerkaa may gaadhin way ka sokeeyaane haddaad isilaa kelmad ka jeedi waa inaad soo martaa wasaaradda waa in la tafatiraa maxaad ka hadli doontaa imse daqiiqaad hadlaysaa imse xayiis baad soo qaadanaysaa aayaddaad ka hadlaysaa waa noocee waa lasii tafatiraya hadhow haddaad in yar xaggaa uga leexato jariima yu'khadu calayha binnawaasi waalaqdaam madax iyo mijaa lagu geynaya marka waa masjidkii ba xataa laga daba yimi markii hore maxay ahayd in masjidka sidiisa loo daayo waa lasoo tallaabaya marka qadiyadda gowracu waa waa qadiyad culus weeye laakiin waxaa ka sii daran nolosha oo dhan oo la kala qaybiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qul ina salaatii qul waxaa tidhaha nebi allow ina salaatii salaadda aan tukanaya wa nusukii gowracaan gowracayo in xoolaha gowracaya wa maxyaaya nolosha aan noolahay gebigeed iyo wamamaatii geerida aan dhimanaya lilaahi ilahay ba usugnaatay gebi ahaan salaada iyo gawricii baa la sraacinaya waxaa kaloo la israaciyay nolosha iyo geerida intaba allah leh rabbi alcaalamiina caalamka rabbigood ah laa shariika lahu cidna ula shariik yeeli maayo marka noloshii wax kale ku maamulo ma ilaahay baa noloshii yeeshay maya waa in noloshaadu ilaahay ka taliya oo kitaabka qur-aankii maamula mar kale rasul ilahay wuxuu lahaa qu- ee, fasalli lirabbika wanxar rasuulkuna wuxuu lahaa lacana allahu ilaahay naxariista ha ka dheereeyo man dabaxa cidda u gowracda ligayri illahi ilaahay cidaan ahayn ee wadaliilu nadri nadarka daliilkiisuna qowluhu tacaala yuufuuna waxay oofiyaan binadri nadarka ayay oofiyaan wayakhaafuuna waxay ka cabsadaan yowman maalin kaana uu ahaaday sharuhu sharkiisa iyo dhibkiisu mustadiira mid faafaya meelba gaadhaya ee nadarku waa cibaado inagu soomaali nider baynu dhaha nider waxaan ku galay nider laakiin waa nadar waa nuunka oo la fadxeeyo nadarkuna waa laba waa mid mutlaqa iyo mid muqayada mid wuu qaydan yaha waxbuu ku xidhan yahay ilaahayow haddii ilmahaasi imtixaanka ku baaso waa inaan neef adhiya aan gowracaa waxbuu ku xidhan yahay qofkaa bukaa hadduu bogsado ilaahay waxaasi waxaasaan bixinaya qofkaa iga maqan ila waayo haddii la helo saasaan yeelaya ilaahay haddii aan shaqadaa ku guulaysto intaasaan bixinaya waxbuu ku xidhan yahay midna waa mutlaq ilaahay waxaan u nadray inaan guri dhiso inaan masaajid dhiso waa nadarun kaa aan waxbaba ku xidhnayn ayaa isna laba ah mid aad sheegtay waxaad doonaysay iyo mid aanad sheegin mid waad sheegto waxaad tihi ilaahay waxaan u nadray inaan masaajid dhiso way cadday wax la dhisaya waxna kuma xidhna kaa waa inaad mar walba fulisaa wa shaygina waad caddaysay waanad nadartay midna nadar aanad waxba sheegin weeyaan ilaahay baan u nadray maxaad ku nadartay mooye lama yaqaan kaas waxa la dhaha laqwu nadar waa laqwi waad waxba maad sheegine maxaad ku nadartay ma waxbaad dhisaysaa ma waxbaad bixinaysaa miyaad toomaysaa ma waxba qur-aan baad akhriyaysaa wax alla waxaad sheegtay ma jirto kaas wax ka soo qaad ma leh kii kale wax ku xidhnaana wixii aad rabtay haddii la helo waa lagaa rabaa haddii la waayona lagaama rabo masalan waxaad tihi haddii ilaahay qofkaa uu caafimaad siiyo waxaan qalayaa neef adhiya Ne- qofkii baa caafimaaday markaa ina lexajecla ku gasho maaha jaba dundi buu eegto wallahi way qaaligarowda seyladiyo baryahan adhigu sii hore maahe bal sheekhow qiir raadi digaag ma qali karaa suurtagal maaha waxa weeyaan wax bannaan maaha adaa nadray nadarkana waxay culimmadu idhaahdaan marka hore ma bannaana waa makruuh ilahay waa necbi haddaad gashana waa waajib inaad fulisaa marka hore muxuu makruuh u noqday waa culays aanu ilaahay ku saarin ood isa saarayso waa kow mar labaadka hadhow waxaad u qaadanaysaa haddii ilaahay wixii kuu fuliyo inaa ilaahay wax kala gadateen masale waxaad tidhi haddii ilaahay ibaasiiyo imtixaankan waxaan saa bixinaya waad baastay wuxuu qofku iska aamini karaa malaa ilaahay markaad nadartay eed wax ku ballan qaaday ayuu ku baasiiyey oo ilahay intaasuu rabay subxaana allah marka si aanay taasi kuu soo gelin ayaa la leeyay war ha nadrin culaysna haysa saarin ilaahay haddaad nadartiy haddaanad nadrinba xataa rasuulku waxa uu yidhi nadarku waxa ma taro wa inamaa yustakhraju min albakhiil mid bakhayla oo waxba bixin waayey ayuunbaa nadar iskaga soo saaray xoog ilaahay waxaan u nadray si kale kuma bixinayo wuu isku istaarhaya si kalean u istaarhmayn laakiin qof deeqsiiyey oo isbixin markiiba ayarba bixinaya nadarba uma baahna isagoo nadrin buu dhiibaya kan kale laakiin muxuu baahanyey in nadarkii horta u muuqdo idhahdo wallahi waad igii nadray dabeetana markuu mar walba nadarka u muuqdo iyo dembiga uu leeyahy ayuu bixinaya marka bakhiilun bay wax ka soo saartaaye nadarku markiisa hore waa makruuh ma wanaagsana haddaad laakiin nadarto oo uu kaa dhaco waa inaad lexa jeclaabin waa inaanay kuu muuqan dhaqaaluhuye waa inaad oofisaa mu'miniinta sifadoodu waa taa yuufuuna binnadri wayakhaafuuna ee yowman kana sharu mustatiira li- liyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq waa in nadarka la oofiyaa noocu doonaba ahaadee ilaahay qayrkiina waa in loo nadar nadarkaagu waa inuu ilaahay noqdaa ilaahay waxaan u nadray laakiin waxaa dhacda marmarka qaarkeed in dadku caqiidada qaar ka xumaato oo ilaahay cidaan ahayn u nadaraan una waxaan u nadray ha sheekh hebel ama ow hebel taas waa shirki la yaab leh oo aad u weyn waxa iyaduna shirki ka hooseeya ah inaad tidhaahdo ilaahay waxaan u nadray inaan neef qalo oon ku qalo qabriga hebel nadarka allaad u nadartay laakiin waxa bidcaah oo dembi weyna inaad qabriga la doonato waa inaad halkan iskaga gowracataa guriga waa inaad magaalo iskaga qalataa laakiin halkaad la doonanaysaa waa bidca ilaahayna aanu ogolayn dembigeedana waa laguu qoraya markaa nadarkuna waa cibaado waxyaalahaynu sheegnay iyo waxyaalo kaloo fara badan ayaa cibaado ah cibaadadana qaacidada kulminaysa maxay ahay qaacidada kulminaysaa wixii alla jecel yahay ee uu raalli ka yayey ayaa cibaado la yidhahdaa noocu doonahado kuwanna uu sheekhu tirinayey koobidigoo muu jeeda inuu soo koobo laakiin muxuu uga shee- uga jeeday tusaale ahaan buu uga jeeday intaa waxaynu kaga baxaynaa asalkii koobaad kitaabkeenna maxaa la yidhahdaa ahalaaثaة اlusuul saddexda asal asalkii koobaad muxuu ahaa macrifat اllahi ilaahay oo la aqoonsado oo aqoon loo yeesho oo la barto wuxuu u gudbayaa asalkii labaad oo ah maxay macrifatu diin اlislaam diinta islaamka oo la barto waxa uu yidhi alaslu haani asalka labaad iyo rukunka labaad ee islaamku leeyi macrifatu waa in la aqoonsadoo la barto diin ilislaami diinta islaamka biladilati iyadoo daliilkeedii wadata wa huwa islaamnimana marka lagu dhaa tacriifi islaamnima waa maxay alistislaamu waa hogaansan lilaahi ilaahay loogu hogaansamo bitawxiidi keliyeyn walinqiyaadu lahu ilaahay oo loo dheganuglaado biaacati daacada loogu dheganuglaado walbaraa'atu in beri laga noqdo oo laga gacmo taagto min ashirki gaalnimada iyo wa ahlihi kuwa gaalada ahba intaba in laga gacmo taagto oo bannaanka laga maro wa huwa islaamnimadu ee maxaa idiin qoran wاlkhuluusu min ashirkaha wاlkhuluusu in laga dhex baxo ah, albaraa'a waa inaad ka beri noqoto alkhuluusna waa in laga dhex mudho o laga dhex boodo waa isku mid laakiin kelmaddu baa kala duwan khalas albaydu baa laydha beedku waa uu soo dhashayoo marka uu hooyadii ka soo baxo ayaa khalasa laydha bara'a almaradu xanuunkiina wuu bogsado wuu guuray weya labadu waa isku mid marka beedkan il- uu ka soo dhaco hooyadii ama uu ka soo dhaco maxaan ku dhaha digaagadda way soo kala dhex baxeen labay kala noqdeen adiga iyo shirkigiina waa inaad kala dhex baxdaan oo kala fogaataan qofka markaa xanuunku ka guurana waa uu ka guuray kadalika saas si leeg baa la rabaa inaad shirkiga iyo gaalnimada aad uga guurto wa huwa alaaatu maraatib waa saddex derajo islaamnimadu martabat lislaam martabat liimaan martabat lixsaan Ee, sheekhu wuxuu inoo bilaabay saddexdii asal maxay ahaayeen in ilaahay la aqoonsado oo si gaara loo barto iyo in nebiga sala allahu calayhi wasalam la barto iyo in diinta la barto dib buu u dhigay in rasuulka la barto ma aha inuu martabadda saddexaad yey laakiin wuxuu doonayaa inuu xoogay ballaadhiyo oo u aad u sharxo markaasuu dib u dhiganaya waxaa yar oo kooban macrifatu diin ilislaam si guud buu u sheegaya markaa iyaduu soo qadimay macrifatu diin ilislaam iyadaa ta saddexaad ahaan layd waana saynu sheegnay saddexda su'aaloodee qabriga laysku weydiiyo man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka saddexdii buu kitaabkeenu ku saabsan yahay islaamnimo maxaa la yidhaahdaa dadku islaam baanay iyo muslim baanay waxaa laga yaabaa macnaheeda inaan qaar badan u dhaadhicin kuwa fahansannaa inaanay aad iyo aad u faafinin ayay u dhowdahay asalka islaamku waa istislaam baa la ydhaha istislaam qofku markuu isdhiibo ee meel colaada uu joogo ee uu nafta u yaabo gacmuu taaga wax alle wuxuu xeelad iyo awood iyo ragnimo lahaana dhulku dhigtaa iyo hub sitay markaasaa intuu gacmaha taago si la doono laga yela xaggan u jeeso xaggan kale u jeeso istuur jiifso gacmaha saadhe maya iyo inyo iyo yeeli maayo midna ma yeelo sidii la yidhaahdaba ilmaha ugu yar hadduu yidhahdo saa yeel wuu yeelaya waayo wuu isdhiibay markii hore raganimuu lahaayo wuxuun buu yeeli karaayay kol hadduu isdhiibayna way ka wareegtay macnaheedu waa maxay taasi waa isdhiibid laysu dhiibo khalqi tani waa isdhiibid laysu dhiibayaayo ilaahay subxaana wa tacaala kol haddaad ilaahay isu dhiibtayna ilaahayow maxay saasi saa u noqotay iyo maxaa kaa lay amray iyo kan dookhaygu ma jecla iyo waxbaa ii diidan iyo arrinkaa ma doonayo islaamnimo lama idhaahdo kol haddaad isdhiibtay waa in dhankii lagu tu- tukiyaba aad u tukata dhankii lagu jeediyaba wayna u jeesata sheekhu wuxuu leeyahay weliba qaabka laysu dhiibayaa waa bitawxiid ilaahay baad keli yeelaysaa maxaad ku keli yeelaysaa kelinimadiisa abuuridda inuu ku abuuro keligii inuu keligii ku arsaaqayo inaad keligii ka amar qaadato inaad keligii weynayso inaad keligii jeclaato inaanad maxaanku idhahdaa isaga ka hor imanin atawxiid waxbaba inaanad ku lamaanayn xaaladaad nabad qabto iyo xaaladaad nabad qabin xaaladaad degan tahay iyo midaad deganayn waa inaad ilaahay u hogaansanto oo isu dhiibto sida qofkaa isdhiibay ay uga wareegtay xeeladii iyo ragnimadii ayaad aduguna leedahay ilaahay caqlina markaa ma shaqaynayo caqligaaga gadaal baad dhiganaysa kol haddii ilaahay hadlo ama rasuulku hadlo caqli ku cabiri maysid odhan maysid wallahi arrintani macquul maaha waayo alliya caqligaba abuuray ayaa arrinka ka teliyey allihii caqliga ku siiyey baa go-aanka riday marka caqligu muxuu qaban karaa alistislaam haddaad aragto qof muslina oo hadal ka keenaya go-aan ilaahay riday waxa weeyaan islaamnimadiisaan sax ahayn ilaahay muxuu yidhi falaa warabbika laa yu'minuun ilaahay baan ilahay baa isku dhaaranaya wuxuu leeyahay rabbigaa baan ku dhaartaye mu'miniin maaha xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum waxay isku qabtaan ilaa rasuul allah kuula yimaadaanoo aad kala xukunto markaa ku- ay kuula yimaadaan eed kala xukuntona arrinku ma halkaasu ku hadhay maya uma laa yajiduu xarajan mima qadayt wixii aad xukuntay xaraj iyo dhibaato uma arkaan mar saddexaadka wayusallimu tasliima arrintii la xukumay saasay u daynayaan hadal iyo hoguntoona kama keenayaan markaa islaamnimadu waa hoggaansan alistislaamu lilaahi bitawxiid waalinqiyaadu lahu biaaca ilaahay daacada iyo yeelmada in loogu hoggaansamo awrka weyne gurgurshaaga ahe biyo madaajo ahee la leeliyey marka hoggaanka iyo faruurxidhku ku xidhan yahay haddii ilmo yar kaxeeye iyo haddii islaani kaxayso iyo inani hadday kaxayso iyo haddii haddii maxaan ku dhahdaa xayawaanu lugta ku marto hoggaanka xayawaan kale hadduu lugta ku marto oo neef adhiyo jiita xataa u raacaya hadalka keeni maayo waayo waxaanaa la baray maalmaha hore la leelyayena cabaad iyo boodbood iyo bacbac iyo geed baa lagu dhiyuucinaya lagu tirinaya waa qofka muslimka ah ee ilaahay ka amar qaataa waa caynka meesha alla kuu jiido ayaad u dhaqaaqaysaa meesha rasuulkii kuu horgalo ayaad u dhaqaaqaysaa qofku waxba kama keeno waayo islaamnimadaa ku faraysa ta ugu dambaysa waxa weeyaan walbaraa'atu min ashirki ama khuluusu min ashirki wa ahli gaalnimada inaad ka dhex baxdo iyo ehelkeeda cidda gaalada ah walibana qur-aanku wuxuu horraysiiyaa ma gaalkoo laga beri noqdo laga fogaaduu ho- horraysiiyaa mise gaalnimada gaalnimadu waa mabaadida gaalada gaalkuna waa shaksigii gaalkaa weeyaan keebaa labada la horraysiiyaa yaa qur-aanku wuxuu horraysiiyaa gaalka inaad ka beri noqoto waayo mabdaca in laga beri noqdaa waa sahal inaad tidhahdo mabdaca gaalnimada shaqo kuma lihi laakiin walaalkaa ama inadeerkaabaa gaaloobaya markaasunbaa tii qabyaalada hayd wallahi waa inadeerkaayo meel lagaga fogaado haba yaraatee aad waxoogay baad samaynaysaa markii hore gaalnimada shaqo kumaad lahayn iminka maxaa ku soo dhoweeyey waxaa laga yaaba qofkan inuu kula nasab yahay inuu hore wax kuugu qabtay iyadaa labada daran nabiyullaahi ibraahim muxuu lahaa qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahiima waaladiina maca ilaah wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim dayashaa idinku sugan iyo dadkii muminiinta la jiray id qaaluu liqowmihim markay qoomkooda ku yidhaahdeen innaa bura'aa'u beri baanu idinka nahay minkum idinka iyo wa mima tacbuduuna min duuni illah iyo waxaa alla caabudaysaan ilaahay sokadii waxay caabudaysaan beri baanu ka nahy kee baa la soo horraysiiyey idinkaanu beri idinka nahy baa la soo horraysiiyey ila waa gaale aabbihii buu kaga bilaabay ma ay dhaqaaqin ee tolnimadii may dhaqaaqin qaraabanimadii waayo mar baa jirta aanay shaqaynayn markay gaalnimo iyo islaamnimo taagan tahay tollaa iyo waan isxignaa iyo maxaan ku dhahdaa waxyaalahaasi ma shaqaynaya waataynu soo maraynay laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah saddexdaa qaybood ayaa tacriifka islaamnimadu ka kooban yihin islaamnimaduna waa saddex darajo kala sarreeya waa saddex darajo oo kala sarreeya saddexdaa darajo ta ugu hoosaysaa waa tee waa alislaam ta ku xigtaa waxa weeye aliimaan ta ugu sarraysay figtahayna waxa weeye ya waa alixsaan sidaa awgeed baa marka dabaqa masalan iminka masaajidku hadduu saddex dabaq yahay waxaynu inagu naqaanaa dabaqa koowaad baad soo gelaysa markaasaad u tallaabaysaa haddana hee ka labaad hadhowna ka saddexaad oo u tallaabaysa caadatan ma dhacdo haddaan qofka wax kale dusha ka soo dejinin inuu xagga saraan ka soo bilaabaya waa khalad masalan magaalada hargeysa ilaa soo gasho xaafaddan iman kari maysid xaafadda ma iman kartid waa inaad hargeysa soo gashaa kadibna xaafadan timaadaa ugu dambayntiina huda soo gasha masaajidka huda saddexdaa qolooyina caraaboo reer miyiya ayaa waxay fahmi waayeen islaamnimada iyo iimaanku se u kala horreeyaan inay islaamnimadu tahay jaranjarada koobaad iimaankuna ka labaad deetna way soo boodeen jaranjarka bood soomaad maqal way soo boodeen waxay dha aamanaa qaalat ilacraabu aamana ilahay baa qabsaday acraabtii iyo reer miyigii aqoonta darnaa waxay idhaahdeen aamanaa bay ka bilaabeen ilahi wuxu uhi qul lam tu'minuu war muminiin maydaan noqone u kaadiya walaakin quuluu aslamna waxaad tidhaahdaan muslimiin baanu noqonnay ha walamaa yadkhulu aliimaanu fii quluubikum weli iimaanku qalbigiinna muu gelin iimaanku mudduu u baahan yahin qalbigiinna galo waayo islaamnimadu waa marka koobaad ee dhawaaqa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna moxamedan rasuulullah waaba islaamba waa islaam uu soo galay dhiiggiisii baa xaaraana dhaqaalihiisii baa xaaraana cirdigiisii baa xaaraana looma dhowaan karo markuu cibaadaystu salaadii iyo soonkii iyo sekadii sameeyana iimaanku qalbigiisa degana uu kobcayaa markaasuu wuxuu ka dallacayaa muslim caadiya wuxuu gudbaya maxay muumin muuminku haddana sii dadaalaya dadaalaya dadaalaya wuxuu gaadhayaa sidii rasuulku ku tacriifiyey an tacbud allaha inaad ilaahay caabuddo kaannaka taraahu sidood arkaysaba wuxuu gaadhayaa heer ilaahay inuu arkaba ku siganaya mana arkaye fain lam takun taraahu fainahu yaraaka wuxuu aaminayaa in ilaahay la socduu arkaayo waana ta ugu sarraysa waina allaha la maca almuxsiniin waana cidda muxsiniintaa ilahay baa la jira markaa saddexdaa darajo ayuun baa la rabaa qofku inuu maxay sameeyo dallacu dallaco saddexda darajona arkaan bay leeyihiin laakiin arkaantoodu way kala duwan yihin horeynu usoo marnay islaamku waxa uu leeyahay khamsata arkaan aad taqaanaan shantaa rukun maxay kaga duwan yihiin lixda arkaanu iimaanka ah maxay kaga duwan yihiin waxbay ku kala duwan yihiin shanta arkaanulislaam xubnaha laga qabtaa xubnaheennan caadigaa ayaa laga qabtaa maxaa uga horeeyey ashahaada waa lagu dhawaaqaa waa carabki waaye salaadaa ku xigta oo waxa weeyaan jidhka oo dhan ilaa carabka ilaa xubnaha hadday siirajoog tahay hadday rukuuc tahay hadday sujuud tahay dhammaan xubnaha laga qabtaa waxaa ku xiga sekada waa maali waa xoolihii waa cibaada maaliya gacantaad ku qaadaysaa xoolahaagii waad xisaabinaysaa intii masaakiintu lahayd baad bixinaysaa waa xubnihii soon wixii afku quudanayay ama ibtu ay samaynaysay ayaa laga joogsanaya muddo mucayana ilaa waaga iyo ilaa cadceddhaca waa xubnihii xajkana waad iga arkayoo waa cibaada maaliya oo badaniyo maalkaagina waad bixinaysaa waana safraysaa jidhkana waad ku qabanaysaa iyadu markaa waa jawaarixda arkaanuliimaanna waa qalbiga ma soo dhaafaan waa qalbiga wa an tu'mina billaah inaad ilaahay rumayso halkee rumaynaysaa qalbigaa rumaynaya wa malaa'ikati halkee malaa'igta rumaynaysaa qalbiga wa kutubi kutubta wa rusuli walyowmi alaakhir wa bilqadari khayri wa shari sidaa awgeed waxaa lagu qaybiyaa arkaanu lislaam waa xubnaheennin arkaanu liimaanna waa qalbiga waa saldhigga jidhka qofka muslimkaa ayay degan tahay keebaana labada muhiimsan sayn hore u sheegnay dee qalbiga qalbigaa wax dira marka iimaanku qalbiga camirmo ayuu kuu dirayaa arkaantii kale aad fulinaysa marka maxaynu aragnay shan rukni oo islaamnimada ah iyo lix rukni oo hee iimaanka ah waa koob iyo toban iyo hal rukni oo ixsaanka ah waa labiyo tobanka waa labiyo tobankaa rugni ixsaanku waa hal rugni wuxuu sheekhu leeyahy wa kullu martabatin martabad kastaaba laha waxay leedahay arkaanun tiirar bay leedahay fa arkaanu lislaami arkaanta islaamku hamsatu waa shan shahaadatu in la qiro an laa ilaaha ila allah ilahay xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane wa anna muxameda nebi muxamedne inuu yahay rasuulullah rasuulka ilaahay ergeygu soo dirtay wa iqaamu salaa salaadoo la toosiyo wa iitaau sakaa sakada oo la bixiyo oo ciddii lahayd la siiyo wa sawmu ramadaan ramadaan bisha ramadaanoo la soomo wa xaju beyt illaahi beytka ilaahay oo la xajo oo loo qasto alxaraami xurmada badan markaasuu sheekhu wuxuu sii bilaabayaa daliiladii daliilu shahaada iyo wixii ku sii xiga ayuu bilaabaya waxaa keliyoonu kaga noqonaynaa marka lasoo laga hadlayo macrifatu diin alislaam waxaanu hore u sheegnay in mar walba daliil loo baahan yahi haddii diinta islaamkaba lasoo qaado oo lala ilaahay wuxuu ogol yahay waxa ilaahay waxaa ma ogola rasuulku saasuu yidhi daliil baa lagaa rabaa haddaad saa yeeli weydana waxaa dhici karta in si yar lagu khaldo marka waa caasim waa qofka wax daweeya oo ka ilaaliya lumitaanka inuu yidhahdo ma daliil waxbaa laguu sheegayaa ilaahay waxaa waa ogol yahay oo maxaa u daliila markaasaa daliilka aad sheegaysaa markaad daliilka sheegto ayaa la qaadanaya marka labiyo tobankaa rugni ayuu sheekhu hadhow midhmidhu soo qaadaya wuxuu ka bilaabaya daliilu shahaada wuxuu ku xigsiinaya salaada iyo sakada iyo soomka iyo xajka arkaanuliimaankana wuu kusii xigsiinayaa habeenadeedana arki doonnaa insha allah ilahay subxaana wa tacala diinta hayna fahansiiyo ilahay caqiidada haynoo toosiyo allahuma callimna cilman naafica waxuu sheekhu ka warramayey diinteenna islaamka ee qiimaha badan inay tahay saddex martabadood oo kala sarreeya alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan mid walbaaba inuu leeyahay arkaan wuxuu ku bilaabay arkaanta islaamka oo shan ah ayuu istabageliyey marka uu shanta istabageliyena wuxuu ku bilaabayaa mid wala iyo daliilkii waxa uu leeyahay fa daliilu shahaada shahaadateynka daliilkoodu waxa weeye ama shahaadada hore qowluhu tacaala qowlka ilaahay leeyahay shahida allaahu ilaahay wuxuu marag furay annahu arrinku waxa uu yahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye waalmalaa'ikatu malaa'igtuna shahiduu kadalik iyaguna way markhaati kaceen wa ululcilmi kuwa cilmiga leh ilaahay aqoonta barayna wa ay ka markhaati kaceen qadiyadda qaa'iman ay xaala kownihim qaa'imiina bilqist marka waxaa la xaalaynaya waa mufrad waxaa loo jeedaana waa jamac iyaga oo qasqistiga iyo cadaaladda ku taagan ayaa markhaati kaceen markaasuu ilahay ku celina wuxuu leeyay laa ilaaha ilaa huwa alle xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane alcasiisu allaha awoodda badan alxakiimu xikmadda badan wa macnaha shahaadada macnaheedu laa macbuuda mid xaq lagu caabudaa laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alle mooyaane laa ilaaha iyo ila allahu bay u qaybsantahy buu yidhi laa ilaaha waa naafiyan waxay diidaysaa jamiica maa wax kasta oo yucbadu la caabudo min duuni illaahi alla sokodi ila allaahuna muhbitan waxay oggolaanaysaa alcibaadata cibaadada ayay sugaysaa lilaahi ilaahay waxdow keligii laa shariika lahu cidina aanay la wadaagsanin fii cibaadatihi caabudidda ilaahay lama wadaagto cidi kamaa annahu sida laa shariika lahu cidi aanay ula wadaagin fii mulkihi lahaanshihiisa mulkiga uu leeyahay sidaan loogu haysanin ayaan cibaadadana cid ugu haysanin wa tafsiiruhaa qeexideeda iyo caddaynteeda alladii tafsiirka yuwadixuhaa sii caddaynaya ee sii saafaya waa qowluhu tacaala aayaddan kalaa sii saafaysa ama aayadahan saddexda ah aayadahaas waxay yihin wadkur xusnebi allow ama ayuhal mukhaadab kaagan lala hadlayo waxaad xasuusataa id xilligii qaala ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabbihii buu ku yidhi iyo wa qowmii tolkiina wuxuu ku yidhi labadoodoo wada jira innanii anigu baraa'un beri baan idinka ahay bannaankaan idinka jooga mimaa tacbuduuna waxaa caabudaysaan ila aladii ciddii mooyaane fadaranii abuurtay allihii abuuray isaga beri kama ihi fa innahu ilaahay isagaaba sayahdiinii hanuunin doona allaha ay hanuuninaya isaga waa rumaysane wa jacala waa ka dhigay haa kelmaddan ilaahay wuxuu ka dhigay kalimatan kelmad baaqiyatan waartay kelmad waaraysa oo ku waaraysayo fii caqibihi tafiirtiisa awlaaduu dhalay iyo ciddaysii dhaleen ilaa qiyaamaha kelmad joogta ah oo waaraysa ayuu ilaahay ka dhigay muxuu ilaahay kelmadda u waarinaya lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay usoo laabtaan oo markay kelmadda ka boodaan ama ay ka ambadaan inay ku soo noqdaan wa qowluhu tacaala waxaa kaloo sii caddaynaya qowlka ilaahay uu yihi qul waxaa tidhaa nebi allow yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow qolada kitaabka la siiyey waa yahuudiya nasaaree tacaalow kaalaya oo maxaanu u nimaadnaa ilaa kelimatin kelmad u kaalaya kelmaddaasoo caynkeeya sawaa'in way siman tahay baynanaa wa baynakum kelmad aynu u simannay oo aynaan kala xigin oo aynaan midna mid ka xigsanaynin aynu isugu nimaadno kelmaddaas waa maxay an laa nacbuda waa inaynaan caabudin ila allaha alla mooyaane intaa ma isugu iman karnaa inaynaan cid kale caabudin alla mooyaane walaa nushrika aynaan wadaajinin bihi cibaadada shay-an cidnaba aynaan la siinin walaa yatakhida inaanu ka dhiganin bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyaal min duuni illaahi alla sukadiin rabbi layska dhigtana ma joojin karna hadday saa yeelaan waa islaamayaan fa in tawallow hadday jeestaan oy diidaanna faquuluu waxaad tidhaahdaan idinku ishhaduu war markhaati nooga ahaada biannaa annagu muslimuuna inaan muslimiin nahay maantaba markhaati ka ahaada inaan anagu dariiqii ku taagannahay idinkuna aabaalmarsantii wa daliilu shahaadati anna muxamedan rasuulullah qaybtaa hore waa shahaada qaybteedii hore ashahaada qaybteedii dambana waa tan daliilkeedu muxuu noqonaya qowluhu tacaala hadalka ilaahay baa u daliil ah laqad wallaahi laamku wuxuu u taagan yahay waa almuuطica lilqasam waa dhaar dhaar baa lagu xoojinaya wallaahi qadna waa xarfu taxqiiq waa la xaqiijinaya wallaahi dhab ahaantii jaa'akum waxaa idin yimi rasuulun rasuul baa idin idin yimi waa fariinside ama erge baa idin yimi min anfusikum idinka idinka soo jeeda casiisun calayhi waxa ku adag maa canidtum maadu waa masdariya deetana canatakum baa laga dhalaalinayaa maa canidtum ay canatakum mushkiladiinna iyo dhibaatadiinna way ku adagtay inaad dhibaatootaan xariisun wuxuu ku dadaalaa calaykum korkiinna iyo danihiinna ayuu ku dadaalaa bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufu waa u dabacsan yahay raxiimu waa u naxariis badan yahay deetana wuxuu leeyahy waa macnaa shahaadati anna muxamadan rasuulullah macnaheeda xaqiiqda ahina waa taacatuhu in la adeeco fii maa wixii lagu adeeco amara uu amraba wixii la amro amar soo jeediyo in loo dhega nuglaabi wa tasdiiquhu in la rumeeyo fii maa wixii akhbara uu ku warramo waijtinaabu maa shayna laga dheeraado shaygaasoo canhu isagaba naha uu diiday wasajara uu inaga canaanto inaga fadhiyo iyo wa an laa yucbad allaahu ilaahay inaan lagu caabudin ilaa bimaa shaygii mooyaane sharaaca isagu jideeyo waxaanu jidaynin waa inaan alle loogu dhowaanin intaynu caawa ku gaabsanaynaa waa intaa waxa uu sheekhu ka hadlayaa biidni illaahi tacaala ashahaada shahida yashhadu waxaa la idhahdaa ashahaada marka la tacriifinayo alikhbaaru bimaa ra'aa aw samica saadiqan waxaad aragtay ama maqashay oo run ah inaad ka warantaa markhaati laydhaa marka ashahaad maxaa loo yidhi ama ashahaada maxaa loo yidhi liannaka tashhad waxbaad qiraysa markhaati baatay maxaad ka markhaati tahay ilaahay kelinimadiisa inaan alle waxbaba lagu haysanin milkiga abuurka arsaaqda cibaadada keliyahaanshiyaha inaan alle waxbaba lala lahayn ayaad qiraysa marka ashahaaduna saynu horeba u tilmaannay waa shayga keliya ee koobsanaya khayrka adduunyo iyo khayrka akhiro qofka taa waayaana khayr adduunyana waxa weeyaan heli maayo oo adduunyada waxay ku noqonaysaa cidhiidhi ilahi waa kiila waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka ka dikrigayga ka jeesta waxaan ka dhigayaa noloshiisa mid cidhiidhiya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamana indhala-aan baanu ku keenaynaa markaasuu is odhanayaa dood oo waxaa tiraa ilaahayow qaala yaa rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiiraa ilaahayow sawtaan indhaqabe maaha maxaad aakhira igu keentaano indhala uu doodaya wuxuu leeyahay qaacidadii horeen ku noolaa waan indhaqabi jiray dee ilaahu tii igu keen kaannamaa aad moodda inuu leeyahay ilaahay nin walbaaba siduu ha ku celi oo kii adduunka ku indhala'aa dee aakhira ha ku indhala'aado kii ku indhaqabeyna ha ku indhaqabo lakiin ilahay wuxuu leeyahy maya waxaanu yeelaynaa nin walbaaba siduu u dhaqmay kii aayaadka ilaahay arkay ee qaatay ee u dhaganuglaaday maanta indhihiisu waafay wax walbana uu arkayaa nimcada ilahayna uu ku raaxaysanaya waa la soo dhoweynaya kii aayaadka ilaahay iska indhatirayna siduu yeelay si lamidaa laga yeelaya aljazaau min jinsi alcamal wuu iska indhatiray soo maaha isna waa la indhatiraya sidaa awgeed shahaadadu waa shayga qofka marka koowaadba dhiiggiisay dhowrtaa oo gaalkii caddaa ama gaalkii madoobaa ee dhiiggiisu xalaasha ahaa marka uu ashahaato shaqo lagu darsan maayo maalkiisa sidaasi leeg cirdigiisa iyo sharaftiisa sidaasi leeg xuquuqdii walaalnimuu yeelanaya hadduu markaa dhinto waa in lagu tukadaa oo la kanfaa oo la maydhaa waa in jinaasadiisa la xaadiraa waa in loo duceeya xuquuqdii walaalnimuu yeelanaya haddii la dulmo waa in loo hiliya haddii la dhibaateeyo dhibaato waa in laga hiliya xuquuqdii walaalnimuu yeelanaya haddii markaa uu sidaa ku sii socdana camalkiisa waa la aqbalaya camalkiisa waa la aqbalaya markaasaa wuxuu noqonayaa walaalkaa rasmiya haddii qiyaamaha uu la yimaado ashahaadii oo saxana walow camalkiisu ha xumaadee ama camalkiisa kale ha liitee waa badbaadaya aakhirka ugu dambeeya wuxuu doonaa soo mara marka hore marka ashahaadu waa halka diinteenna dhaniba ay ka bilaabantay rasuulku sala allahu caleyh wasalam muxuu ku baaqayey saddex iyo toban sannadood quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu maxay dooda iyo dagaalku uga dhex dhacaya isaga iyo gaalada ashahaadaasun bay ahayd tii buu sheekhu ka warramaya wuxuu leeyahay maxaa u daliila aayaddan uu soo qaatay shahid allaahu qadiyadda laga laga markhaati kacaya waa maxay waa ilaahay keli ahaanshihiisii oo ma wax laga markhaati loo qabsan karaabaa waa qadiyad wax ee, caana oo muuqata oon qarsoodi ahayn waxaana jira waxyaalaan markhaatiba loo qabsanin shayga waadixa ah markhaatiba loogama baahdo maxaa ka mid a inaan habeen ku jirno markhaati uma baahnid in cadceedi ay soo bix- ay soo baxsan tahay oo barqa aynu joognana iyana markhaati uma bax- ugama baahnid waxdaaniyada ilaahay waxay ka cadday wax walba iyadaa ka cad waayo aayadka adduunka oo dhan buuraha markaad eegto ilaahay kelinimadiisu ku tusaya markaad xoolaha eegto ilaahay kelinimadiisa adigu markaas eegto waa la mid kownka nidaamsan ee habaysan waxaasoo dhan waa daliilba u yihin maxaa markhaati looga baahday waxa markhaati waxa geliyey dood qaar ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa baalmarsan baa dood geliyey markaasay leeyihin ilaahay keli maahee qaar baanu dhinac wadaynaa markaasuu ilahay markhaati qabsanaya isagaa markhaatiisu waa kow malaa'igtuu markhaati gashaday dabeetana ahlulcilmiga ayuu markhaati gashaday waa halkay culimmadu yidhaahdaan cilmiga iyo qiimihiisa aayaddan way caddaysaa waayo ilaahay qadiyadan weyn waa tawxiidkii wuxuu u markhaati gashaday maxay naftiisa iyo malaa'igta oo samada ugu fadli badan iyo arlada intii ugu fadli badnaydoo ahlu cilmiga ah waayo waxaan naqaanaa shay kastaba inta uu leegyahay ayaan markhaati u doonnaa wax yar oo liita oo aad u hooseeya cid aan qiimo badan lahayn baa markhaati loo qabsadaa qadiyaddu hadday soo yar weynaatana waa la yar qiimogeliya cid kale loo qabsadaa qadiyad weyn hadday tahayna nin ninka tegey baa loo yeedhaa qadiyaddani waa tawxiidkii alleh subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu markhaati gashaday malaa'igti malaa'igta ayuu ka xejiyey adduunkaba inta ku nool wuxuu ka qaatay ahlulcilmiga taas waxay tilmaamaysaa cilmigu qiimaha u leeyihi markaasaa ilaahay wuxuu ku xidhay shardi shardigaas waa maxay qaa'iman bilqisti ahlulcilmigu waa bashar waa bini aadan way qaldami karaan markaasaa leeyahay ahlulcilmiga oo cadaaladda ku toosan taasina maxay tilmaamaysaa qofku hadduu ahlulcilmiyey oo uu cilmi leeyey laakiin cadaaladda uu ka dhaco oo uu dhul laaluush qaato ama uu macaasiisu ay badatay ama dembigiisu uu bato inaanu ahlulcilmi saxa noqonayn cilmiguna waa ku camalfalun marka ilahay wuxuu ku shardiyey qaa'iman bilqist markaasuu haddana ku celiyey imaam naqayim wuxuu leeyahay waa aayadda ugu caddaanta badan qiimaha iyo fadliga uu cilmigu leeyahy n ilaahayna isagaa isu markhaatiya isagaana aayad kale wuxuu lahaa qul ayu shayin akbaru shahaada nebi allow waxaad ku tiraa gaalada war yaa ugu markhaati weyn horta qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaah u jawaab haddana la leeyahy weydiiyo haddana u jawaab yaa ugu markhaati weyn dee ilaahay baa ugu weyn isagaa markaa markhaati isu ah inuu ke- isagaana isugu xogogaalsan isagaa isu aqoon badan inuu keliyey markaasuu leeyay waxaan markhaati ka ahay ya haddii markhaatiga ilaahay celisana waa musiibada ugu weyn waayo maanta haddii aad arrin markhaati ka noqoto oo la yidhaahdo adugu markhaati iima tihid waan ku deedafeeye ya waxa weyan qofkaas inuu muraardilacaa laga yaabaa maanaad i aamini weyde markhaatigaygii baad celisay maxaad igu suustay maxaad igu aragtay buu odhanaya markhaatigii ilaahayna uu celinaya allaale anigaa keliya soo haddan le mee ilaahu qaar baan ku hoos wadaya waa ceeb weeyaan arrin saxa maaha si awgeed ilah wuxuu leey shahid allaahu wuxuu ilaahay markhaati ka yahay annahu amar iyo sha'niye laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jira ila- ilaa huwa waalmalaa'ikatu malaa'igtuna shahiduu way markhaati kaceen wowga ayaa lagu cadfinaya wa ululcilmi ahlulcilmiguna qaa'iman xaala kownihim qaa'imiina bilqisti iyagoo cadaaladda ku toosan laa ilaaha ilaa huwa alcasiisu alxakiim een aayaadka marka lasoo khatimayo wax lagu soo khatimaa laba magac oo asmaada ilaahay ayaa u badan labadan magacna way isu dheeli tirmaanoo way iskaabaan waxay culimmadu yidhaahdaan haddii qofku awood keliya uu leeyihi xoog hadduu leeyahy bilaa xikmada wuxuu leynayuu burburinayaa badan waa xoog bilaa xikmado bilaa caqliya cid walba cagtu marinaya hadduu xikmad leeyahay bilaa ci- bilaa bilaa awoodana waa xikmad daciifa oo weel jeeda aan soo jeedin karin waxalla wuxuu dhagax beedhin maayo laakiin maxay ku macaanaataa markay labadu isku beegmaan awooddiina wuu leeyahay xikmaddiina wuu leeyahay markaasaa ilahi wuxuu leeyahy alcasiizu alxakiim macnaha kelmaddanna laa macbuuda bixaqin ila allah waxaa dhacda marmar in dadka qaar ku macneeyaan ilaah la caabudaa ma jiro alle mooyaane waana macno khata ah waayo gaaladu iyo mushrikiinta iyo kuwa ilaahay subxaana iyo jaaxidiinta iyo kuwa cubaad alawthaan iyo waxay caabudaan ilaahya ku sheegaan marka ilaahyada ay ku sheegeen maxaa la odhanayaa ilaah xaqa ma aha laa macbuuda bixaqin alle way ku sheegayaan ilah bay ku sheegayaan laakiin alla ma aha waa in la yidhahdaa ilaaha xaqa ahi waa keli waa alle subxaana wa tacaala markaasaa kelmaddana waxay ka kooban tahay laba qaybood waa nafyi iyo isbaat ama si kale haddii loo yidhaahdo waa taxliya takhliya iyo taxliya takhliya iyo taxliya waa maxay markaad guri doonayso in la qurxiyo oo guri la sharaxo guri baa la sharaxaya amaba guri baa la hagaajinayaayo waa la waxaa la doonaya in dib loo cusboon maxaynu dhahnaa waa la obargaraynaya waxa ugu horreya la sameeya waa maxay ya waxa ugu horreya la sameeya dhallinyaraa u badan guri arag waa la qolof ridaya marka la qolof rido ayaa haddana dib loo bilaabaya taas waa mid markaad weel wax ku shubanayso cunto ama aad raashin ku ridanaysana maxaa la sameeya wixii xoraa laga xalaya isagoo nadiifa ayaa wixii wanaagsanaa doonaysay ku shubanaysa weelkii oo cuntadii hore daraad ku jirto tu wanaagsanood karisay ma ku shubaysa maya waa tusaale aynu usoo dhaweynayno qalbigani waxbaa ku hadhadhay waxyaala kaloo aaminay waxbuu maqmaqlay baadil buu arkay waxbaa soo gaarhgaadhay wixii baa laga sifaynaya marka la sifeeyo ee laga dhigo xaruur laga dhigo ayaa ilaahay tawxiidkiisii a ayaa lagu shubaya oo lagu buuxinaya lagu camiraya marka laa ilaaha waa maxay waa bannayntii waa bannayntii laa ilaaha alle xaq lagu caabudaa ma jiro wixii o dhan baa la israacinaya noocu doonaha ka dhiganayo mid timihiisa caabuda mid dhirta caabuda mid dayaxa caabuda mid waxyaalaha gurgurta caabuda mid waxa duula caabuda mid isagu wax qorqorta mid qawaaniin samaysta mid bashar caabuda noocu doonaha noqdo wixii o dhan baad badda ku daraysa laa ilaaha markaasaa ka soo reebaysa maxay ila allaahu ta xaqaa mooyaane wixii baadilkaa cagta ma marisay maxaad soo reebaysaa ila allah sidaa awgeed labada kelmadood waa labada kelmadood amaba aan idhaahdo kelmadda keliya labada u qaybsantaa way iskaabaysaayo midna waa tii banaynaysay midna waa tii buuxinaysay waxaanay culimmadu isbarbar dhigaan laa ilaaha ila allah iyo wa ilaahukum ilaahun waaxid aayadda qur-aanka suuratu baqara ku jirta wa ilaahukum ilaahun waaxid labada keebaa xeel dheer oo qoto dheer oo guda ballaadhan teebaa guda ballaadhan wa ilaahukum ilaahun waaxid iyo laa ilaaha ila allah waxaa guda ballaadhan laa ilaaha ila allah waayo aayadda hore waxay leedahay wa ilaahukum ilaahiin ilaahun waaxid waa ilaah keliya gaalka fogaaday ee alla ka durkay muxuu odhan karaa dee ilaahiina weeyaan kiinaa la sheegaya wa ilaahum ilaahiinu ilaahun waaxid laakiin ka ayagu annaga waa kiristaan baan idhaa saddex weeyaan ma odhan karaa laakiin laa ilaaha maxay leedahay iyadu wax alle wax kale oo jira hee haba yaraatee ma jirto oo xaq lagu caabudaa ila allah wixii kaloo dhan baadil baa lagu caabudaa marka qaybta hore waa naafiyan laa ilaaha naafiyan waxay diidaysaa jamiica maa yucbadu min duuni illah wax alla waxaa dhaldhoodhoobtay ee la amaamutay ayay diidaysa ila allaahuna muhbitan waxay sugaysaa alcibaadata cibaadada lilaahi ilaahay bay u sugaysaa waxdahu keligii laa shariika lahu cidin lama laha fii cibaadatihi caabuditaanka la cidin lama laha kamaa annahu laa shariika lahu sida aan loola lahayn fii mulkihi labada teebaa badan ma in lahaanshaha lagu qabsado mise in cibaadada ilahay lagu qabsado keebaa badan yaa keebaa badan dhalinyaro in ilaahay lagu qabsado lahaanshaha iyo in cibaadada lagu qabsado lahaanshiyaha inta ku qabsatay way yartay adduunka soo martayba dee annagaa adduunka leh manaa adduunka abuuranay ama annagaa dadka samaysanay waa fara ku tiris waa wax aad u yar laakiin maxaa badan cibaadada ayaan qayb ku leeyahy marka waxaa leeyahay sida ilaahay mulkiga aanad ugu haysanin eednada isagaa leh isagaa abuurtay isagaa ilaashanaya isagaa arsaaqanaya un waxaad tidhaahdaa isagaa cibaadadana leh ee sheikhu waa sii wada wuxuu leeyahay wa tafsiiruha aladii yuwadixuha tafsiirka caddaynaya waxa weeye qowluhu tacaala qowlka ilaahay yidhi wadkur xus ayuha almukhaatab id xilligii qaala uu yidhi ibraahiimu liaabihi aabbihii uu ku yidhi iyo wa qowmii tolkiibuu ku yidhi innanii anigu baraa'un waxaan beri ka ahay mima tacbuduuna waxaa caabudaysaan ila aladii allihii mooyaane fataranii i abuura ee khalaqanii fa innahu allahaasi sayahdiin isagay hanuunin doona wa jacala ilaahay wuxuu ka dhigay haa kelmaddan kelimatan kelmad buu ilaahay ka dhigay baaqiyatan hadhay fii caqibihi caqibkiisa iyo tafiirtiisa ku hadhay maxaa ilaahay kelmadda u reebay lacallahum yarjicuun mar kastay baadiyoobaan si ay ugu soo laabtaan lacallahum si ay yarjicuuna ugu soo laabtaan wuxuu sheekhu doonayaa inuu inoo tilmaamo kelimata shahaada waa garannay kelmad keliya oo afka lagaga dhawaaqana maaha afkood kaga dhawaaqdaa waxay ku anfici kartaa uun adduunyadoo keliya laakiin afka inaad u gudbiso qalbiga iyo xubnaha oo qalbigana ay degto xubnahana ay dirto oo xubnuhu alla caabudaan markaasaa waxay tahay maxay kelmad dhammaystiran oo if iyo aakhiraba ku anfacaysa haddaad laakiin afkoo keliya ka tidhaahdo uurkana aanay waxba ku jirin adduunkumay ku anfici kartaa anfacaad nooceeya anfacaaday munaafiqiinta anfacday munaafiqiinta way anfacday anfacaadday anfacday waa noocee seeftii bay ka ilaalisay adduunyadii laguma laynin waayo de waxay leeyihin ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamedan rasuulu llah safkay kula gelayaan aakhire laakiin may ilaalinaysaa maya ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar markuu ashahaato waa la iska daynaya walaal baad u ictiqaadaysaa qalbigana u dhaadhici maysid waayo qalbiga inagu shaqo kuma lihin waxaa wadan taqaanaan oo aragteen usaama ibnu zayd oo rasuulku aad u jeclaa ayaa qalad weyn galayoo qalbiga dhaa wuxuu dhaafay daahirka oo qalbigu tiigsaday iyadoo la dagaalamayo ayaa nin gaala nin gaala oo muslimiinta aad u mariyey oo ka dhaawaca iyo ka caadiga ah isku si u leynayey ayaa ilaahay makansiiyeyoo gacanta alla u soo geliyey isagoo isla aad ku kala falliidhid ayuu ninkii ashahate ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamed rasuul ullah wuxuunbaa ku yidhi ninkan islaamnimadu ka dhab maaha markay ku soo oodantay ee ku jiq noqotay ee dariiq kale u waayey ayuu isleeyahy ku baxso waa ninku uu ku baxsanayaaye ku kala goob deetna labuu ka kala dhige laakiin damiirkiisa canaantayoo xusul wallahi qalad weyn baad gashay saxaabadiina way maqleen arrinkiibaa aad la isugu celceliyey rasuulku u yimi rasuulku sala allahu caley wasalam wuxuu ku go'ay kelmad keliya aqataltahu aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah war markuu laa ilaha illa yidhi kadib baad dishay sideed yeeli doontaa aakhire markay laa ilaha illa timaado ay kula doodo wuxuu ihi maalintaa waxaan is idhi alla maanaad horeba u islaamine maad maanta islaamtid waayo maanta hadduu islaami lahaa dembigiisa hore waa la dhaafi laha markuu yidhi yaa rasuul allah seeftuu kaga baxsanayna muxuu ku yidhi afalaa shaqiqta can qalbi maad qalbigiisa dilaacisid si aad u aragto macnahedu waxa wey qalbiga miyaad dilaacin kartaa maya dee ma ogaan kartid shaqaba kuma leyd adugu markaa xilligaa la taagayey ashahaadu qofka way ilaalinaysaa laakiin goor may ilaalinaysaa waa xilligaa la taaganyey maalan wuu soo islaamay waa laga aqbalaya xilligii salaadaa yimi waa loo sheegaya waa loo sharxaya hadduu salaadaba inkiri u idhahdo salaadina ma jirto markaasoo kale ashahaadu anfici mayso lakiin waa in lala sugaa xilli kana lama sugin markiiba waa lagu quruufay sidaa ogeed sheekhu wuxuuna leeyahay ashahaadu waxay rabtaa muqtadayaad muqtadayaadkeeda maxaa ka mid a cid alla ciddii ka soo horjeedad kalimatu tawxiid kalimatu tawxiid ciddii ka soo horjeedaa waa inaad anna ka soo horjeedaa waa inaad ka beri noqotaa isqaban mayso muwaxid baan ahay mushrikiintana la olog baanoo saaxiib baan la ahayoo waxaan nahay ood wadaag baan nahayoo jiiraan baanu nahayoo walaalo ilaahay baan socon mayso waayo dee allah bay la colloobeen adna allaad jeceshahay qofka isjeceshihiinna waa inuu ciddaad cadow la tahay la cadow noqdaa socon mayso maanta u aragteen dhallinyaro haddii maanta aad cid haysaan oo kii aad saaxiibka ahaydeen aad aragto isagoo la socday hebelka is hayseen waxaa laga inaad ku tirado waa sidee laba wajiilaad waan ku oga anugu xaaladaadoo dhammaan haya warkaaga marna anigaad afmacaan hebel waad u tegaysa adigii baan ogolayn walilaahi almasalu laclaa ilaahayna tusaalaha ugu weyn isagaa leh inaad tiraa ilaahay waan kula jiraayo muwaxid baan oo waan ku rumaysan oo alla waan ku jecelay kuwii ku nacbaana gacansaar baan la leeyay tanna iyagan u dhiibaya tanna aadaan kuu dhiibaya waxaan soconay markaa aayaadkana caddaynaya sayid alxunafaa ibraahim ayaa wuxuu badheedhay muxuu ka badheedhayaa dadka maxaa inta badan ay u iishaan waxaa la yidhahdaa abtirsiinta iyo e, ama waxaa la yidhahda maxay tolnimada iyo dhal- e, iyo e, iyo in dhaliinka oo ku dhalayo waalidka iyo dhalidda aad dhasho iyo aduu qaraabadaba guud ahaan qaraabada nebiyullaahi ibraahim imtixaanka la mariyey ka mid ahayd in cidda uu cid ugu jeclaa aabbihii yahi tawxiidka uu qaadan waayo walow uu aada u dadaalay uu l- geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay siduu aabbihii waanin laha suuratu dahna ay ku qoran tahay ee suuratu maryam ay ku qoran tahay siduu u waaninayo laakiin markii aabbihii diiday ee aabbihii soo istaagay dhagax baabaan kugu dilaya lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliya haddaad ka joogsan weydo maaha si toosa kuu dili maayo xataa dhagax baan kugu dilaya igana tag maanta laga bilaabo mastaafuris dayraad iga tag markaasu wuxuu leeyahay ile way way isku wadkii uu socon waayey iminka inuu ilaahay rumeeyana wuu diiday beri buu ka noqdo halkaasu ka maray waid qaala ibraahimu liab marka qofka muslimka ahi waa inuu gaalo wadda ka maraa inanii baraa'u mima tacbuduun halkan muxuu sheekhu uga socdaa laa ilaaha ila allah nafyi iyo maxaynu ku sheegnay iyo isbaat labadii baa ku jira inanii baraa'u mima tacbuduun waa nafyigii waxalla waxaa caabudaysaan isku wada daro beri baan ka ahay markaasaa wuxuu ka baqanayaa nebiyullahi ibraahim inay ilaahayna yar caabudi jireenoo waxoogay cibaadada ay ka siin jireen haddii alla yar caabudi jireen uu idhaa beri baan ka ahay ta intaasna way raacaysaa tii buu ka soo reebay wuxuu leeyahay ila aladii fataranii allahay abuuray isaga maya mar walba waan caabudayaa waayo fa inahu sayahdiin isagaa bay hanuuninaya marka waa waa waa nafyigii iyo isbaatkii baa halkana ku jira inanii baraa'u mima tacbuduun ila aladii fataranii wajacalahaa wuxuu ka yeelay kalimatan baaqiya kelmad baaqiya fii caqibi kelmaddii tawxiidku waxay ku hadhay ee awlaad ibraahim ilaa iyo aakhiru zamaanka waa kelmad jiraysa waxaana la yidhaahdaa ilaa berigii nebiyullaahi ibraahim ilaa qiyaamaha marna may dhicin in adduunku isugu baxo gebigiisu mushrikiin kelmaddani way sii jirtay uun kol qof sii haysto qof kol laba haystaan kol waxoogay sii haystaan inuunbaa ku dheganayd laakiin mararkii hore way dhici jirtay inay dadku wada inxiraafaanba oo gebigooda ay wada lumaan mar keliya ayaa adduunka laga waayaya waa goorma qubayla qiyaami saaca intaan qiyaamuhu dhicin in yar ka hor ilaahay dabayl buu soo dirayaa dabayshaasi waa dabayl loogu talagalay wixii muuxidiin ee muuminiina sankay ka gelaysaa qofkii alla yaqaan ee ilaahay yaqaan oo dhan ugu dhimanaya waxay isugu hadhaya qaaraan laa ilaaha illa allah toona garanayn oo aan tawxiid garanayn oo shiraaru lkhalqi cinda allah cid ilaahay abuuro kuwa ugu sharka badan baa qiyaamuhu u dhacaa qiyaamuhu qof muslima uma dhaco aslan ba qof muslima shahaadanaya qiyaama uma dhaco hore usi dhintaan dabeeshaasaa laynaysa kadibna iyagoo soobira oonan la garanayn oo siday ku dhasheena ayaa ilaahay subxaana wa tacala qiyaamahu ridaya waa halka ilaahay leeya wajacalaha kalimatan baaqiya waa kelmad baaqiya fii caqibihi lacallahum yarjicuun mar kale kelmaddani waa kelmadda loogu yeedhayo gaal oo dhan gaar ahaan gaalada kuwooda ahlu kitaabka ah ee inuu diima sii wax ka sii haya ayaa loogu yeedhaya goormay aayaddani soo degtay waa suuratu aali cimraan waa markii rasuulku sala allahu caleyh wasalam la doodayey nasaaradii najraan magaalo najraan laydhaa oo koonfurta sacuudiga iminka ku taalla ayay deganaan jireen kiristanku wafdi bay soo dirteen rasuulkay la murmeen sala allahu caleyh wasalam ilaahay aayaddan u soo dejiyey uu leeyahay nimanka waxaad ku tidhaahdaa yaa ahla alkitaab ahlkitaabo tacaalow kaalaya maxaa u imanaysaan ilaa kelimatin kelmadun waxay naga dhexeeyeen ku murmaynaa waa maxay kelmad isugu nimaadno kelmadda sawaa'in baynana wa baynakum waynu u simanay ma kala xigno siday aniga iigu soo degtay ayuunbay idinkana idinku soo degtaye idinku waa kharibteen waana baabiiseen ma kala xignaye kelmaddaan isugu nimaadno kelmaddu waa maxay anlaa nacbuda waa antii tafsiiriyada ahayd iyo laa ayaa la isku idqaamay markaas waxay isku noqotay maxay allaa antaasi waa tafsiiriya oo maxaynu isugu imanaynaa anlaa nacbuda inaynan caabudin ila allaha alla mooyaane walaa nushrika bihi shay-an ilaahay inaynaan cidnaba la wadaajinin walaa yattakhid ayaanaan ka dhiganin bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyaal min duuni illahi ilahi sokadii saddexdaa arrimood ayay kelmaddu ka koobantah fain tawallow hadday jeestaan oy aqbali waayaan faquuluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati ka ahaada bianna muslimuun waa war koobanba islaamnimadu ma aha shay mucaqada culimmada islaamku waxay idhaahdaan kelmadda islaamka aqoon-yahanka iyo ka aan aqoonta lahayn ka xadaariga ah iyo ka badowga ah ka wuxuun u bilaabayiin iyo kaana u bilownayn isku si bay u fahmayaan qadiyad falsafada oo la warwareegayo oo muddo la ku qaadanayso qofka maaha waa shay waadixa war waa kelmadda yaa ku abuuray ilaahay allaha ku abuuray keligii caabud rasuulkana nebinimo u ictiraaf waaba intaas markaasa waxaa la leeyahay warku yuu dheeraanin ahlu kitaabow kelmad baynu isugu imaynaa kelmaddaasi waa tawxiidka waanaynu u simannahayoo dhammaanteed waynugu soo degto allah inoo soo dejiyey ilaahay muxuu ku daray walaa nushrika bihi shaya waayo ishraagaa ku badnaayo nebi ciise iyo maryam iyo waxyaala iyo jibriil ayay isdaba wadaanoo intaasay alla ka dhiganayaan waa mushrikiin halkay qoradan carabtu ka caabudayaan asnaamta iyaguna ciddanay ka caabudayaan qadiyad kale iyaga usii dheer carabi ismabay addoonsan jirin waxayan dad xora ninkuna raganimadiisu ay u dhan tahay cid addoonsatay iyo cid dulaysatana dhimasho iyo qabri buu ka xigaa kuwan kiristaanka waxaa u dheer way is addoonsadeen way isrigaysteen iyagu ninba nin buu addoon u yahay taasa waxaa lagu daray maxay walaa yatakhida bacduna bacdan arbaaba min duuni illah iyaynaan isrigaysanin iyaynaan rabbi iska dhiganin xurriyadda dadkaa loo soo celiyo xurriyad haddaad maqasho islaamnimadaa dadka xoraysa islaamnimadu allay kuu xoraynaysaa waxay ku leedahay alle unu sujuud ilaahay un ka boqo taladaada alle keliguu dhiibo ilaahay keligii ka amarqaado cid kalea ka amarqaadanin xurriyadda ugu daran waa taa kiristankana khatar badan bay ku haysayo rabbinimada la sheegayaana maaha inay u ictiraafeen inay abuureen laa sidaa maaha waxaa soo islaamay nin la ydhaha cadi ibni xaatim cadi ibni xaatim kiristaan buu ahaa waxaa dhalay odaygii carbeed ee caanka ahaa ee deeqsiga ahaa ee xaatim ataayi ee taariikhda ku galay deeqsinimada inankiisana kiristaan buu noqday bal wuxuu noqday kuwooda waaweynee babka la yidhaahdo ama raahibiyada ayuu ka mid noqday markuu soo islaami rabo qiso dheer baa rasuulka dhex martay sala allahu caleyh wasalam xilliyadaa uu soo islaamayey amaba uu islaamay ayaa wuxuu maqlay aayadda qur-aanka ee tidhaahda ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah waalmasiixa bnu maryam ilaahay isagoo ceebaynaya yuhuuddi iyo nasaarada ayaa wuxuu leeyahy culimmadoodii iyo kuwoodii cibaadada badnaa rabbiyaal bay ka dhigteen rabbi bay ka dhigteen ninkani markaa waa aqoon-yahan diintiisa buu garanaya wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa kunaa nacbuduhum oo rasuul allow dee aayadduna saynan leeday annaguna maanaan caabudi jirin say isu qabanaysa rasuulku meel gaaban buu uga dhiibay wuxuu yidhi cibaadadu taad moodaysa maaha in laysu sujuudo keliya cibaado maaha inaad tidhahdaan ay abuuray cibaado keligeed maaha wuxuu yidhi shayga xalaasha ah ma xarimi jirteen oo xaaraan ma ka dhigi jirteen isuu yidhi haa ma laydinka yeeli jiray hayo waa nalaga yeeli jiray cibaadada la sheega waa taa rabbinimadu shay xalaala haddaad xaaraan kusoo rogto oo lagu yidhaahdo haye waanu yeelnay rabbinimada meel kaleba ha ka dooni shay xaaraanana ma xalaalayn jirteen isuu yidhi haa ma laydinka yeeli jiray haa rabbinimada waa taasu maanta haddaad tidhahdo golahaasaa ii sharci dejiya oo waxay sharci ku sheegaan baa ii sharciya arrintay muxaram ka dhigaan baa muxarama tay xalaal ka dhigaan ba xalaala rabbi baad ka dhigatay walow yaanad odhaninba iyagaa in rabbiya aad tidhahda ha dhowto waa rag caadiya laakiin waa adigii mar dhowto lahaa waa golo sharci dejineedoo sharci bay soo dejiyeenoo sharci bay soo saareen waa in lagu raacaa taasi markaa rabbinimadu waa taa qofku waa inuu xor ahaado ilaahay keligiiun ka amar qaato dhinac kale saxaabigii buu rasuulku sala allahu alay wasalam su-aal buu weydiiyey wuxuu uhi alaa ta'khudu lmirbaac adigu gaar ahaan cadiyow mirbaaca ma qaadan jirta suu yidhi haa suu yidhi dee diintaada xalaal kumay ahayn suu yidhi nacam haa suu yidhi anaa diintaada kaaga aqoon badan anaa kaa aqaan nasiibka ma qaadan jirtay suu yidhi haa suu yidhi nasiibkuna xalaal kuma aha diintaada ma xalaal buu ku aha maya mirbaacu maxaa tahay wuxuu yidhi qoomkaagu markay duulaan ay qaniimo soo helaan afar meelood marka meel loo dhigo meeshii sheekh ma qaadan jirtay caalim haa dee miyay kuu bannaanayd maya marka ciidanku qaybsado hadhaagana kalabarh ma qaadan jirtay maasuu yidhi haya dee miyay xalaal ku ahayd maya wa safaaya ma qaadan jirtay safaaya waa maxay marka hore wax la helo shay shayga qaaliga ee la yaabka leh gaar ma u qaadan jirtay intaan laba qaybsanin haa iyana kumay bannaanayn sanyaagoon suu yidhi diinteedii baa adaa iga aqoon badan suu yidhi haa marka rabbinimada la diidaya waxa weeye inaan ilaahay mooye cid kale laga amar qaadanin hadday jeestaan miyaa waxaa la rabaa inay ka markhaati kacaan inay muslimiintu yihiin qaar ilaahay u hoggaansamay halkan waxaa inoogu dhammaaday qaybtii hore shahaadati an laa ilaha illa allah